Dr Cabdulaahi Cabdi Yuusuf oo ka mida bahda waxbarashada gobolka Hiiraan ayaa ku baaqayn baaritaano caafimaad lagu sameeyo xoolaha hilibkooda lagu iibiyo magaalada Beledweyne arrinkan ayaa uu sababeeyay Dr Cabdulaahi inay jiraan cudurro ay isqaadsiin karaan xoolaha iyo bini'aadamka waa kan Dr Cabdulaahi Cabdi Yuusuf oo ka warbixinaya cudurrada laga qaadi karo hilibka xoolaha isaga oo ku baaqay in baaritaano caafimaad lagu sameeyo weliba waxaa jira xanuuno macruuf oo la yaqaano oo la yidhahdo zoonotic disease waa xanuunada yacni xooluhu ay u gudbin karaan bini'aadamka bini'aadamka saas oo kale xoolaha u gudbin karaa jiro si khaasa weliba meelaha ugu badan ee xoola yani xanuunadaasi ay ay ku gudbaan ama rootska ugu badan ay maraan waxaa waaye meelaha kawaanada ugu badan oo yacni kawaanadii waxaa waaye haddii yacni muxuu ahay aan la kontaroolin xoolaha la qalaayo oo yacni hilibkoodii aan caafimaadkooda la baarin oo aan laga taxadarin waxaa dhici karta si sahlan xanuuno badan oo khatar ah oo yacni muxuu ahay xooluhu ay qabaan inay bulshada u gudbaan way dhici kartaa wayna u badan tahay inay dhacdo way u badan tahay marka meeshaas waxaa marka ku jira meeshaas in oo yacni xoolaha marka la qalaayo yacni muxuu ahay ay helaan haddii ilaahay ku run yahay meat inspection ay helaan meat inspectionka waxaa waaye in hilibkii baaritaan loo sameeyo laba laba laba laba marxalad waaye intaan xoolihii la qowracin oo aan la qalin ka hor in yacni baaritaan loo sameeyo marka premortem inspection la yihahdo intaysan dhimanin xoolaha ka hor in la baaro oo haddii xoolaha marka ay xanuunsan yihin intaysan dhimanin ka hor in yacni muxuu ahay laga laga celiyo in la qalo oo marka kawaankii la dhigo si khasaaraha loo yareeyo xoolihii xanuunsan marka waxaa waxaa sahlaanaysa in daawo ay helaan la daweeyo oo xanuunkaas yani muxuu ahay ay ka caafimaadaan haddii incase marka ay ku habboon tahay in markaas kadib yani muxuu ahay kawaanka la keeno oo la qalo oo dadku baniaadamku u cuni karo waa macquulgal waa la keenaya haddaan la ogolay xanuuna waxaa jira mar hadday hilibkaas yani neefka ay ku dhacaan inu in yani neefkaas jirkiisa inay ka baxaan ay adag tahay waqti badan ay qaadanaysa marka qofkaas oo kale kawaanlaha ah ama yani muxuu ahay xoolaha soo iibsaday waxaa lagula talinayaa inuu si kale u isticmaalo oo uu si kale u suuq geeyo